alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllah wslm عlى cabdihi wrasuulihi muxamadi wعlى alih صaxbihi waslama tasliima kaiira waxaynu kusoo dhex jiray kitaabkii alcaqiidaة اlwasiطiya waxaanaynu maraynay qeybtii hore ee sheekhu ku soo aroorinayey aayaadka qur-aanka ah ee ka waramaya magacyada ilaahay iyo sifaadkiisa qaala shaykhu اlislaam raximah اllah wa qowlihi wa huwa shadiid اlmixaal wa huwa ilaahay shadiid اlmixaal waa allaha ciqaabka uu dadka ciqaabayo si adag ugu qabta oo almixaal waxaa lagu fasiray ay shadiid اlأkhdi biاlcuquuba qabashada uu cuquubada iyo ciqaabka ku qabanayo ciddii mutaysataa waa allaha si adag ugu qabta sida aayad kale ilaahay yihi ina baطsha rabbika la shadiid qabashada rabbigaagu waa mid daran ina akhdahu aliimu shadiid waxaa kaloo ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen shadiid ulmixaal macnaheedu wuxuu noqonayaa shadiid ulmakri mixaalku waa bimacna almakri weeyi ay shadiid ulmakri baa macnuhu noqonaya sida alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin tilmaamayana waa sida aada mooddo saniica shaykhulislaam raximah ullah inay ka muuqato waayo aayaddaa intuu soo arooriyey oo uu horreysiiyey ayuu aayado kale oo makriga iyo kaydkiiyo ka warramayana ku sii xigsiiyey waayahay wa qowlihi wa makaruu way shirqooleen makran wa makaruu way dhakreen wa makara allah ilaahayna jala wacalaa wuu dhakray iyaga wallaahu ilaahayna khayru lmaakiriin kuwa maakiriinta ah ama wax dhagraa ciddii mutaysatay waa ka ugu wanaagsan ee ugu khayrka badan weeye wa qowlihi wamakaruu way dhakreen makran dhakris wamakarnaa annaguna waanu waxa weeyaan dhagarnay makran wahum laa yashcuruun iyagoo aan dareensanayn wa qowlihi inahum iyagu yakiiduuna way shirqoolayaan oo way u xadhig maleegayaan kaydan shirqoolid wa akiidu kayda walaalayaal aayaadkan waxaa mualifku u soo arooriyey dhowrka aayaad badan oo la baabina way jiraane inuu inoo tilmaamo sifaadka la ydhaha sifaatu lmuqaabala iyo mowqifka ahlu sunnuhu ay ka taagan yihiin sifaadkan markaa sifaatu lmuqaabala la ydhaahdaa waa sifaadka ilaahay jala wacalaa loo sugayo kolka uu ku abaal marinayo cid arrinkan oo kale ku kacday marna kamaal bay tusiyaan marna waa naqsi oo makriga iyo kaydka iyo sukhriyada iyo istihzaaa iyo sifaadka noocaasa marka cid aan waxba galabsan lagula kacayo oo aan waxba geysan waxay noqonayaan naqsi ilaahayna jala wacalaa uu ka hufan yahay cid aan waxba geysan inuu arrimaha noocaasi ah ku abaal mariyo ama uu ku sameeyo cid laakiin arrintan oo kale marka hore geysato iyadu kaydkii la timi oo islaamkii iyo diintii iyo rusushii ilaahay soo diray iyo sharcigii iyo dadkii mu'miniinta ahaa isku dayda inay waxyeelayso ama shirqoosho ama u xadhig maleegto ama ay wiiqdo ay waxyeelayso ilaahay jala wacalaa isaguna waxa weeyaan markaa kaydkaasi ayuu ka horgeynaya xaaladda caynkaasna waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen sifaatkani sifaatu kamaal bay noqonayaan waayo cidda ay ka soo fushee awooddeeda ayay ku tusaysaa markaa marka la soo ururiyo sifaatkan dhinaca naqsiga ah marka ay tahay lama sugayo dhanka kamaalkaa markay tahay baa la sugaya aayadahan haddaba aayaddaa hore wa huwa shadiid lmixaal waynu soo sheegnay aayaddaa labaad wamakaruu wamakara allahu wallaahu khayru lmaakiriin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa ay ku saabsanayd shaanigii nebi ciise calayhi salaam oo aali cimraan bartankeeda hore weeyaan oo aayaadkii nebi ciise ilaahay uu kaga warramayey markii rasuulku sala allahu calayhi wasalama nasaarada ama kiristaanka uu la dooday waxaanay mufasiriintu yidhaahdaan waxay ku soo degtay arrinkii nebi ciise calayhi salaam oo yahuuddu waa kuwii isyidhi dila guri buu markaa ku jiray gurigaasina meel buu ka daloolay waxay dooneen gurigaa intay ugu yimaadaan inay dabadeetana dilaan markii ay arrintaa go'aansadeena ay soo weerareen baa malakul jibriil u yimi walkaasaa ilaahay jalla wacalaa uu xagga sare u qaaday nebi ciise calayhi salaam inuu ilaahay sare u qaadayna waa xaq ilaa haddana nebi ciise ma dhiman calayhi salaatu wasalaam xagga sare ayuu ku maqan yahay aakhiru zamaankana wuu soo degi doonaa sida aynu ku haynaa xadiidta saxiixa marka waxay mufasiriintu idhaahdaan nin yahuudaa la odhan jiray oo hor kacaayey oo qabqabla arrintaasi ka ahaa ayaa yidhi aan eega inuu ijoogay iyo in kale ah horta isugoo gurigiibuu galay markaasuu dabadeetana ciise ka waayay markuu ciise ka waayey ayuu doonay inuu dabadda u soo baxo uu ku idhaahda ma joogo ninkii aynu daydaynay markaasaa ilaahay jalla wacalaa shabahiisii iyo maaragtay muuqaalkiisii baa ilaahay huwiyey kii daydeeyey ee iyagoo ay markaa dee ka soo horreeyey wuxuu soo baxay uun iyada oo uu eegyahay nabi ciise oo iyagoo ay nebi ciise u haystaan calayhi salaatu wasalaam markuu ku soo baxay buu ar ninkii ma joogo se yidhahan sawku kanba maxaad leedahay ma joogo waaba adige dabadeetana isagii bay sidaa ku dileen isagii ayay sidaa ku dileen waxay markaa mufasiriintu yidhaahdaan marka rabbi leeyihi jalla wacalaa wamakaruu wamakara allah wallaahu khayru lmaakiriina taa weeye waayahay marka ibnu cabaas oo kale waa laga soo wariya laakiin sanad daciifa lagaga soo wariyaa ahlulcilmiga mufasiriinta in badan baa sidaa tilmaama ilaahayna qur-aanka waa ka ku yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu wain aladiina اkhtalafuu fiihi lafii shakin minhu maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca اdanni wamaa qataluuhu yaqiina aayaddaasi labaad ama aayaddaas saddexaad wamakaruu makaran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun waxaa rabbi kaga warramay nebi saalix qoomkiisa kooxdii ka midka ahayd ee sagaalka ahayd ee mufsidiinta ahaa waa kuwii waxa weeyaan doonay inay kaga takhallusaan oy dilaan waxay dabadeetana isku dhaarsadeen nebi saalix calayhi salaam iyo ehelkiisaba ama qoyskiisaba inay habeen miraan habeen madow inay miraan dabeeta marka lawaa bariistee la arkee la idhaahdo reerkii yaa miray ay tolkiisa u dhaartaan oo idhahdaan wallahin anaan shaqo ku lahayn ama anaan dooc iyo dareen ka hayn saasay u shirqooleenoo waxa weeye isku dhaarsadeen oo ku ballameen ilaahayna jalla wacalaa iyagiibuu markaa shirqoolay waxay idhahdaan mufasiriintu wallaahu aclam oo la sheegay inay markaa god galeen si ay habeenka ugu sugaan wakhtigii ay fulin lahaayeen falka noocaasa dabadeetana godkiiba uu ku soo dumay gebigoodaba uu ku daboolmay oo sidaa ay ku wada dhinteen si kastaba ha ahaatee wamakaruu makran wamakarnaa makran labadii makri labadaba waa la nakireeyey tankiirka ama nakirayntaasina wuxuu tusayaabay ahlulcilmigu idhaahdeen litacdiim macnihii shirqool waayn bay shirqooleen oo khatara khidad khatara ayay dhigeen ilaahayna jala wacalaa shirqoolkaa ka sii weyn ay iyagu dhigayeen ayuu iyagii shirqoolay aayadan kale ee dambe inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydanna waxay ku saabsaneed kufaaru quraysh oo waxaa rabbi kaga waramayaa jala wacala inay aada iyo aada ugu xadhig maleegayeen nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam iyo dacwaddii iyo diintii ilaahay u soo dhiibay geed gaaban iyo geed dheerba waxay u fuulayeen inay dadka ka firdhiyaan ay dhahdaan ha rumaynina oo ay isaga aflagaadeeyaan oo wax ka sheegaan iyo diinta uu ku baaqayaba laakiin taa ilaahay jala wacalaa wuxuu ka horgeeyey wa akiidu kaydan mar kastana qofku waa inuu ogaado ciddii ilaahay jala wacalaa dagaal la galo ee ilaahay jala wacalaa uu maaragtay waxa uu samaynayo ka hortago inuu jabayo oo laga guulaysanayo marka makrigan iyo kaydkan iyo marka ay sugan yihiin ee ay wax fiican yihiin macnaheedu waxa weeye iisaalu alcuquubati ilaa man yastaxiquha min xaysu laa yashcur waa iisaalu alcuquuba ciqaabkii in la gaadhsiiyey ilaa man yastaxiquhaa ciddii mutaysanaysa waa in la gaadhsiiyo waa marka ay maxmuud tahay laakiin see loo gaadhsiinayaa min xayu laa yashcur si isagoo aanu dareensanayn ayaa ciqaabkii loo gaadhsiinaya sidaa awgeed baa sifaadkani iyagoo qaydan baa ilaahay jala wacalaa lagu sifeeyaa oo tusaale ahaan aayaadka qur-aanka imaka inahum yakiiduuna kaydan kaydkoodii baa la sheegay markii hore soo maha waa akiidu kaydan wamakaruu koodii baa la sheegay wamakar allah wamakaruu makran wamakarnaa makran si iska maaragtay mustaqilah uun lama idhaahdo in allaha maakirun ama in allaha yamkuro oo kale oo keliya lama odhanayo waayo markaasi kamaal ma aha ee markan ayay kamaal yihiin ama waxaa la odhanayaa sidaa qur-aanku ka cabiray allahu khayru maakiriin wallaahu khayru lmaakiriin magacna loogama dhigayo sifaadkan ilaahay jala wacala waayo iyadoo magac looga dhigayo oo ama maakir ama kaa'id ama lagu magacaabayo may soo aroorin waxaa la mida sifaadkan hadda halkan inoo yaala sifaad badan oo qur-aanku sheegayo waxaa ka mida sifatu listihzaa qaaluu inaa naxnu mustahziuun allahu ystahzi bihim fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum yukhaadicuuna allaha warasuulahu wa huwa khaadicuhum sifaadka caynkaasa ayaa ka mida sifaad badan baana nusuusta ku soo arooro qur'aanka iyo xadiidka dariiqaasi ayaa la marinayaa cinda ahli sunnati waljamaaca in la ta'wiiliyo oo si kale loo fasiraa sida kutubta tafaasiirta in badan ka buuxdana dariiqii ahlu sunnaha ma aha qاl شhيkh الإسلام رحimh الlه وqwله in تbdوu khayرا أw تkفوه in تbdوu hadaa muujisaan khayرa khayr hadaa muujisaan أw تkفوuhu ama aaqarisaan أw tacفu ama a iska cafidaan can suءi xumaan faإn اllaha ilaahay kaana wuxuu ahaada yahayna cafuwa allaha cafiska badan ee غafuura qadiira awooda badan ilaahay waa cafis badane waana awood badane wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi walyacfuu ha iska cafiyaanoo walyasfaxuu ha iska dhaafaan alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn soo ma jeclidin an yakfir allaahu lakum ilaahay inuu idinkana idin dembi dhaafo wallaahu afuuru raxiim ilaahay waa allaha afuurka ah ee raxiimka ah labadan aayadood ikhwaani صifatu اlcafwi iyo صifatu اlqudra صifatu اlmakfira صifatu اraxma sifaadkaasi ayay xambaarsan yihiin oo alcafow waa ismun min asmaa illaah alqadiirna waa ismun min asmaa illaah sifatu alcafwi iyo sifatu qudra ayaanay kala xambaarsan yihiin waxaana rabbi ka warramaya aayaddaasi hore haddii qofku uu khayr sameeyo oo uu muujiyo iyo haddii uu qariyaba ilaahay jala wacala uu ogyahay waanu ka abaalmarinaya mar haddii ilaahay dartii uula jeeday sunnada rasuulkana uu waafaqsan yahay sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a khayrkii iyo wanaaggii in xumaanta la yska cafiyo oo qofku xumaantii lagu sameeyey uu iska dhaafo ayaa markaa ka mid ah laakiin xumaanta la cafiyayaa marka ay wanaagsan tahay waxay ahlucilmigu idhaahdeen waa marka islaax iyo wanaag ay dhalayso ee qofkii waxa weeye la cafiyey wixii uu iskaga daynayo waayo ilaahay baa qur-aanka ku yihi faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah qofka cafiye ee wa aslaxa wax wanaajiya cafiska markaa fiicani waa ka wax wanaajinaya haddii laakiin aada og tahay ciddaa haddii la cafiyo la yska dhaafo inay ka sii darayso oo xadgudubka ay sii wadayso waxay ahlulcilmigu idhahdeen markaa inaan la cafiin weeyi soo ma aragtid markaa waa inaan la cafiin waayo cafiski markaa muu keenin islaax iyo wanaage wuxuu keenayba inuu qofkii sii wado xumaantii oo halkii ka sii wado waay haddii laakiin uu islaax iyo wanaag keenaayo oo qofkii uu iscanaananayo oo u odhanayo warni ninkan iska kaa cafeeya ama dadkan kale muslimiinta maxaa kugu diray wallaahi ciddanba ha ku xadgudbin oo uu halkaa wixii kaga tanaasulayo markaasuu wanaagsan waa ta kale ah alcafuw iyo alqadiir had iyo jeer halkan waa la israaciya qur-aankana waa la israaciya xikmad baana ku jirta idhaahdeen ahlulcilmigu oo xikmaddaasi waxa weeye cafiga ama cafiska kaamilka ah ee dhammayska tiran ee fiicani waa ka awooddu ay weheliso ee qofku isagoo aar gudan karaayo oo waxa weeye ciddii wax yeelaysay ama wax kula kacday ka aarsan karaya waa ka uu iska cafiyo ma fahantay laakiin haddii uu waxa weeyaan ka aarsan la laakiin awood u waayo ya dee ka xataa hadduu cafiyo cafis kaamil ahoo dhammaystiran ma aha aayaddan labaad waynu garanaynaayoo waxay ka mid ahayd aayad aayaadkii ku soo degay qisadii ifkiga waayah marka dadkii waxoogay qisadaasi dhex qaadayna waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray mistax abubakar oo caaisha wax laga sheegay radia allaahu canha wa ardaaha dhalay ayaa markaa masruufi jiray oo wax siin jiray waayo nin miskiin uu ahaa nin soo hijiroodayna uu ahaa abubakarna qaraabo dhow bay ahaayeen oo habra wadaag bay ahaayeen markaa dabadeetana iyagoo sidaa ay isku ahaayeen ayaa waxoogay arrintaasi ay ka yara maaragtay hoos martay radia allaahu canhu wa ardaah si kastaba ha ahaate eh markii dabadeeta waxa weeye qur-aankii uu soo degay ilaahay uu beri yeelay xaaskii rasuulka ee aadka u dahirayd ayaa wuxuu yidhi abubakar wallahi inaanan mistax wax dambe siinahayn maadaama anagoo sidaa isku ah aan maaragtay uu sidaa sameeyey mayo waxba siin maayo dib waxba u siin maayo markaasaa ilaahay soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba wاlmasaakiin wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum yaanay ka dhaaranin kuwa fadliga iyo hodantinimada u saaxiibka ah ee idinka mid ah waa abubakr radia allaahu canh yaanay ka dhaaranin inay wax siiyaan dadka qaraabada u saaxiibka ah masaakiinta ah muhaajiriinta ah ee ilaahay dartii u soo hijrooday mistaxna saddexda sifaba wuu lahaa muhaajir buu ahaa miskiinna wuu ahaa abubakarna dee qaraabay ahaayeen abra wadaag bay ahayd maxaa la yidhi laakiin wixii ay ka tirsadeen ha ku bedelaan walyacfuu ha iska cafiyaan wixii ay ka tirsadeen walyasfaxuu ha iska dhaafaan cafiga iyo safxigana farqibaa udhaxeeya oo way sii kala xeel dheeriyin oo cafiskuna waa inaad iska cafido oo qofkii waxba aanad ka aarsan oo tidha waan iska saamaxay waan iska daayey safxiguna xataa waa inaad soo hadal qaadin od wixii ka jeedsataba sidii waxaan dhicinba oonku soo marin oo kale xataa aanad soo hadal qaadin weeyo markaa safxiga ka sii ablaqsan safxatulcunuq baa laga soo qaatoo qofku markuu kaa sii jeedsado halkuu ku siiya dhinacaasuu ku siiyaa soo maa sidii wax laga sii jeedsaday oo kale oo aan shaqaba lagu darsan oo kale weeyi kolkaasaa ilaahay jalla wacalaa xukumka noocaasa arin lagu aqbalaya ayuu sheegaa laa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum idinkuba allihii idin abuuray ee idin nicmeeye baa intaa ku gafaysaan miyadaa jeclayn ilaahay jalla wacalaa inuu idin dhaafo qaladaadkaa iyo dunuubtaa rabbigiin ka gelaysaan waa kii abubakar yidhi bala wallaahi maya waan jeclay wallaahi waan jeclay dabeetana mistax dibbuu masruufkii uu masruufaayey u soo celiyey wallaahu ghafuurun raxiim ilaahay jalla wacalaa inuu ghafuur yahay raxiimna yahayna way sheegtay horena waynu usoo marray labadaa magac wa qowlihii baa galay walilaahi alcizau walirasuulihi walilmuminiin walilaahi ilaahay ayay u sugnaataa alcizatu cizadu iyo walirasuulihi rasuulkiisa iyo walilmuminiina dadka muminiinta ah iyo wa qowlihii hadalkiisuu rabbi yidhi can ibliisa ibliis uu ka yidhi qaala wuxuu yidhi fabicizatika ilaahay ow cizadaada ayaan ku dhaartaye lauguyanahum waan lumin oon lumin ajmaciina dhammaantood bani aadamka waxalas ku sii xigtay ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin addoommahaaga xulka ah ee la xushay ee mukhlasiinta ah mooyaane waan lumin doonaa bani aadamka labadan aayadoodna waxaa laga qaadanayaa ifada laydhaa sifat lciza ilaahay jalla wacalaa inuu ku sifaysan yahay oo sidaa aynu arkayno sifa ahaan way u sugan tahay walilaahi alciza cizada ilaahay baa iska leh qaala fabicizatik sifa ahaanna adilada waa loo caddeeyey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama wuxuu odhan jiray acuudu bicizatik waay isam ahaanna waxa weeye way u soo aroortoo dee magaca ilaahay alcasiiz ee in badan ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada sifatulcizu koobsanaya oo laga qaadanaya aayaddaa hore markaa munaafiqiinta siyaaqiyo aayaadka ilaahay uu kaga warramayey bay ka mid ahaydoo waa suuratulmunaafiquun bay ku jirtaayoo cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul ninkii la odhan jiray munaafiqiinta hogaaminayay iyo munaafiqiintii kale markii ay yidhaahdeen lain rajacnaa ila lmadiinai layukhrijana alacazu minha aladalla haddaanu madiine ku noqonno waa uu saari doonaa ka cizada badani ka dulliga badan buu saari cidda cizada badan waxaa iyag iyo naftooda isu jeeda cidda dulliga badanna waxay uga jeedaan rasuulu llaahi muxamed sala allahu alayhi wasalam iyo asxaabtiisii ayaa ilaahay ugu jawaabay jala wacalaa wlilaahi alcizau walirasuulihi walilmuminiin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun cizada iyagu ma leh munaafiq cize ma leh gaalle cize ma leh ha yeeshee cizada waxa iskale ilaahay jala wacala rasuulkiisa ayaa leh dadka muminiinta abaa leh iyadoo aynu xasuusnaanayno cizada ilaahay lagu sifaynayo iyo ta rasuulka lagu sifaynayo sala allahu aleyh wasalam iyo ta dadka muminiinta lagu sifaynaya inay kala duwan tahay oo aanu isku mid ahayn waayo sifaadka ilaahay wax la mid ahe ma jiro waay ibliisna cisada ilaahay wuu ogaa waanu markaa rumaysnaa sidaa aawadeed ayuu ku dhaartayba fabicizatik sideedabana waxaa ogaataan ibliis gaalnimadiisu may ahayn ilaahay inaanu garanahayn iyo jahli may ahayn ilaahay wuu garanayay jala wacalaa xataa sifaatkiisuu garanayay inuu ilaahay abuuray wuu ogaa soo kii lahaa khalaqtanii min iinin khalaqtahu min iinin wakhalaqtanii min naar khalaqtanii min naarin wala khalaqtahu min iin waay oo cizadii buu ku dhaaranaya a yeeshee muxuu ahaa kufrigiisu dhankee buu ka yimi kufru liba walistikbaar nooca loo yaqaano ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka qofku xaqa isagoo garanaya oo le waa xaq oo caadi u garanaya hadduu haddana idhaahdo waa xaqi laakiin anigu qaadan maayo wixii doonaa ha ku kalifaane marka waxaa la ydhaha kufriga noocaasa kufruliba walistikbaar baa la ydhaha saasaa kufrigiisu u ah haddaba cisadan ilaahay jala wacalaa loo sugayo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen saddex macne ayay leedahay saddexduba ilaahay way u sugan yihin macnaha koobaadee cizadu leedahay waa bimacna alhalaba waalqahr oo looga jeeda alcasiiz waa allaha haalibka ah ee cid walba muquuniyey waxaa laga keenay min caza yacuzu ayaa laga keenay oo waxaa la ydhaahdaa cazahu ida halabahu cazahu baa la ydhaha markuu ka qaalib noqday uu ka adkaado marka ilaahay waa alcasiiz waa allaha haalibka ah cid walba muquuniye ka adag isagu macnaha labaadee cizadu ay leedahay waa bimacna alquwa waa allaha jala wacalaa ee awoodda badan ee xoogga iyo quwadda badan ee cid walba quwaddiisaasi kaga sarreeya ku muquuninaya waxaa laga keenay min caza yacazu ficilka mudaaric markan waad kordhigaysa markii horena wuu godnaa yacazu oo halka laga idhaahdo ardun cazaaz baa la ydhaha ardun cazaaz meesha adag ee dirida ah ee adag ya ayaa la ydhahda ardun cazaaz marka macnaha labaad ay leedahayna waa bimacna alquwa macnaha saddexaad ay leedahay waa bimacnaa culuwi اlqadri walimtinaac can اlacdaa waxay faa'iideynaysaa yani ilaahay jala wacalaa inuu yahay allaha cidina aanay dhibi karin cidina aanay waxba ku samayn karin lan tastaiicuu durii fataduruunii soo xadiidkii kumay jirin lan tabluu walan tabluquu durii fataduruunii waa allaha jala wacalaa cid alla cid wax gaadhsiin karta iyo cid isaga wax u kordhin karta iyo cid isaga wax ka dhimi karta iyo cid wax yeeli karta midnaba aanay jirin wey ya saddexdaa macne saddexdaba way leedahay saddexdubana ilaahay jala wacalaa way u sugan yihin sidaa awgeed baa alcalaamatu bnulqayim nuuniyada markuu ka hadlaayo sifadaa iyo magacaa ee uu ku sharaxayo wuxuu idhaahdaa wahuwa alcasiizu falan yuraama janaabuhu anaa yuraamu jinaabu janaabu di sulطaani whuw alcasiizu ahir alaabu lam wahuwa alcasiizu alqaahiru alghallaabu lam yaglibhu shayun hadihi sifataani wahuwa alcasiizu biquwati hiya waصfuhu falcizu xiinaئidi halaau macaani wahiy alatii kamulat lahu subxaanahu min kuli wajhin caadimi nuqsaani saddexdiiba sidaas ayuu abyaadaas ugu sheegay qaala shaykhu lislaam raximah llah wa qowlihii baa galay tabaaraka smu rabbika diljalaali walikraam tabaaraka waxaa barako batay oo khayrkiisu uu batay ismu rabbika magaca rabbiga rabbigaaga diljalaali weynida u saaxiibkaa iyo walikraami karaamada u saaxiibkaa waaya marka tabaaraka smu rabbika macnuhu wuxuu noqonayaa waxa khayrkiisu uu batay oo uu waxa weeye weliba sugan yahay khayrkiisii uu joogto yahay magaca rabbiga ismu rabbikana maaragta magac gaara maaha waa magacyada ilaahay oo dhan jala wacala waayo kelmadda ismu halkan waa mufrad mudaafa marka magaca ilaahay oo dhan jala wacala ayaa barako badan oo khayr badan sidaa awgeed baa shayga magaca ilaahay la raaciyaana uu ku barakoobayaayo meelaha sharciga ay ku soo aroortay in bisinka loo qabto ama bismillaahi la idhaahdo barako iyo khayr iyo wanaag ayaa waxa weeyaan markaa uu ka faa'iideeyey marka aayaddaana maxaa laga qaadanayaa inaad tabaaruk ilaahay u sugan yahay oo tabaaraka smu rabbika waa taa soo aroortay marna ilaahay baa jala wacalaa tabaaraka lagu sifeeyaa marna magiciisa waxaa kaleoo markaa sugan aljalaal iyo alikraam waxaasoo dhan baa ilaahay jala wacalaa u sugan waanaynu soo marray aljalaal iyo alikraam shalay oo inagii cashirkeenna ku soo marray qaala wa qowlihi wuxuu rabbi yidhi facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya bilowga aayaddu wuxuu ahaa rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma ay huwa ilaahay rabu samaawaati waalardi weeye cirarka iyo dhulalkaba allaha is abuuray ee iskale weeye wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysa facbudhu caabud mar hadduu cir iyo dhul iyo inta udhaxaysa iyo koonkao dhan isagu abuuray caabud cibaadu xaq ugu leeyahay caabud oo wastabir ku adkayso oo ku sabir licibaadatihi ay calaa cibaadatihi cibaadadiisa ku adkayso marka waa in la yidhaahdo laamtaasi waa bimacnaa calaa oo la yidhahdo licibaadatihi ay calaa cibaadatihi cibaadadiisa ku sabir oo qaniinsanow ilaa inta aada ka dhimanayso wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin in laamkaa lagu daayo sidaa loo macneeyaana way suuro geli kartaa hal taclamu lahu hal taclamu miyaad u ogtahay lahu alleh samiyan mid la mid ah oo shabaha miyaad u ogtahay macnihi uma ogid weeyi oo istifhaamtan halkan hashani waa istifhaam inkaariyata ahlulcilmigu idhaahdaan waxaanay faa'iideynaysaa weliba taxaddi bay faa'iideynaysaa ya macnuhu waxa weeye ilaahay jala wacalaa cid sami ah oo la mida uma ogide bal haddaad og tahay waa kaasa sheeg yani looma oga mana jira cid ilaahay jala wacalaa la midi wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi walam yakun ma ahaanin axadun axadna kufuwan miduu dhigme lahu alleh axad ilaahay u dhigmaa ma jiro wa qowlihi falaa tajcaluu hau yeelina lilaahi ilaahay andaada nidad hau yeelina kuwa aad la masaynaysaan oo xaqiisa wax ka siinaysaan wa antum idinkoo taclamuuna garanaya ilaahay inaanu nid lahayn andaad xagga cibaadada ilaahay haw samaynina idinkoo garanaya andaad xagga rubuubiyada ah inaanu lahayn aayaadkan walaalayaal mualifku halkan uu ku soo aroorinayana waa dul maraynaa insha allah waxba sharaxooda ku dheeraan mayno wuxuu mualifku uga jeedaa ama uu maaragtay ku soo aroorinayaa sifaad badan oo ka mida sifaadka la dhaha sifaatu salbiya hore sidaynu usoo marray sifaatku waxay u qaybsamaan sifaatun hubuutiya iyo sifaatun salbiya sifaatun hubuutiya waa waxyaabaha ilaahay jala wacalaa loo sugayo waxyaabaha ilaahay loo sugayaana waa kamaalka ilaahay jala wacalaa naqsigana waa laga hufaya ifaadka la ydhaha sifaatu salbiyana waxyaabaha ilaahay laga nafiye loo diidayo weeye waayahay waxaanaynu hore usoo aragnay dariiqat lkitaabi wasunna inay tahay waana dariiqada ahlu sunnaha iyo salafku ay mareene altafsiilu fi lihbaati walijmaalu fi nafyi marka la joogo baabka ihbaatka kamaalaadka ilaahay jala wacalaa loo sugayo waa atafsiil waa la kala dhigdhigaya والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سباركت سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وإثبات كي يا كمال كي أولا كلا دقدقي يا ومدمد لو شيغي ومدمد لو شيغي ومدمد لو شيغي وايو mar kasta oo ilaahay jala wacalaa ammaantiisa iyo magacyada iyo sifaadka iyo afcaasha qiimaha badan ee uu ku sifaysan yahay la sheeg sheego oo la sii kala dhigdhigo waxa sii muuqanaya kamaalkiisa iyo ammaantiisa ayaa he sii muuqanaysa xagga laakiin waxyaabaha ilaahay loo diidayo marka la eego ariiqatlkitaabi wasunna waa alijmaal tusaale ahaan subxaan allahi baa la odhanaya ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan hadda xumaanta midhmidh looma sheegina garo midhmidh looma sheegina si guud baa loo yidhi xumaan oo dhan alla ka nasahan si guud baa loo yidhi walam yakun lahu axad walam yakun lahu kufuwan axad cid ilaahay u dhigantaa ma jirto jala wacala mararka qaar ayay dhacdaa in nafyiga qudhiisa la tafsiiliyo axyaanan bay dhacdaa taasna waxbaa u sababaho ama wax qalbiga iskaga soo dhici karoo shaydaanku ku waswaasin karo ayaa meesha lagaga saaraa ama wax aadamaha qaarkood naqsi ay ilaahay jala wacalaa u nisbeeyeen ayaa meesha lagaga saaraa soo ma aragtid waxaa ka mida waxyaabaha ilaahay jala wacalaa uu haddaba nafiyayo inay maaragtay cid u dhigantaa jirto sami inuu ilaahay leeyihi wuu nafiyey male ilaahay sami cid la mida ilaahay jala wacalaa maleh kuf ilaahay maleh cid u dhiganta ilaahay jala wacalaa maleh cid nid u ah ilaahay jala wacalaa male samiga iyo nidka iyo kufka iyo way isku macno dhow yihiin waxyaabahaas iyo garow waaya wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi jala wacalaa wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man yatakhidu kuwa ka samaysanaya min duuni illaahi alla kayrkii andaada nidad ka dhiganaaya yuxibuunahum way jecel yihiin andaada ka xub illaahi sida ilaahay u jecel yihiin oo kale u jecel yihiin waxaa kaloo loo fasiray yuxibuunahum way jecel yihiin nidadkooda ka xub illaah sida dadka muminiinta ahi rabbigooda ay u jecel yihiin ayay iyaguna asnaamtooda iyo andaadooda u jecel yihiin aayaddan markaa kitaabu tawxiidkana laba meelood oo ka mid aynu ku soo marray laba tafsiir baana ku jira si kastaba ha ahaatee macnuhu waxa weeye laga qaadanayaa hadda ilaahay inaanu wax nida lahayn nid ilaahay ma leh macnii cid ilaahay jala wacalaa u dhiganta oo sifaadkiisa ama afcaashiisa iyo rubuubiyadiisa ama xaqa uu leeyahay ee ah in la caabudo keligii iyo waxyaabaha uu la gaarka yahay oo dhan cid ilaahay jala wacalaa la wadaagta ama la soo barbar joojin kara maleh wa qowlihi waqul ilxamdu lilaah waqul waxaa tidhaahdaa alxamdu mahad oo dhami lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii allahaasoo lam yatakhid aan yeelanin waladan walad aan yeelan walam yakun lahu shariikun walam yakun lahu aanu u sugnayn shariikun had iyo jeer siiqadaasi waa shariik marka la dha waa faciil waxaana loo macneeyaa bimacnaa mufaacil mufaacil baa loo macneeya walam yakun lahu aanu u sugnayn shariikun ay mushaarikun mid la wadaagaa filmulki mulkiga walam yakun lahu aanu u sugnayn waliyun mid weli u ah min adulli dullinimo daraaddeed markaa weli ugu ah ha iyo baahi uu u baahan yahay wakabirhu weyne ilaahay jala wacalaa takbiiran weyneyn weyne ilaahay jala wacala waa aayaddii israa ugu dambeysay waxaa laga qaadanayaa ilaahay xamdiga oo dhan inuu isagu iska leeyahay alxamdu lilaah sidaa dhebaa la yidhi nebi maxamedo oo dadka u caddeeyo bar oo u muuji waxaa ilaahay jala wacalaa uu iska nafiyey inuu walad leeyahy aadamaha qaar baana sidaa sheegtay waana gaalnimo ay markaa ku dhawaaqeen ilaahay walad ma leh ilaahay jala wacalaa shariik ma leh cid mulkiga la wadaagto kula tasarufta ama wax la abuurta ama wax la disha ama wax la noolaysa ama dhibta iyo dheefta markaa iyadu la haysa ya ama afcaashiisan kale la wadaagtaa ma jirto sidaa awgeed mid kastaoo afcaasha ilaahay idhaa waxbaan anigu ka leeyahay waa mid rubuubiyadii shirki ku samaynaya sidaa aan rubuubiyada ilaahay loola wadaagin oon cidi ula lahayn ayaa uluuhiyada iyo cibaadadana ilaahay jala wacala aana cidi ula lahayn soo ma aragtaan cid alla cid cibaadadiisa laalina ma jirto isagaa iskale keligii walam yakun lahu waliyu min adulli ilaahay jala wacalaa horta awliye wuu leeyahay alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina waliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin ilahay awliye wuu leeyahay laakiin awliyadaasi baahi uu u qabo ama waxa weeyaan markaa inaanu ka maarmahayn uma yeelan soo ma aragtid sidaa awgeed baa waxaa lagu ilaahay ku qayday jala wacalaa waliyun min adulli soo ma aragtid cid ilaahay jala wacalaa weli uga dhigtay dullinimo daraaddeed oo uu isleeyahay haddaad weli ka dhigan weydo waxbaad u noqon iyo baahi uu u baahan yahay uu wax ka doonayo darteed ma jirto laakiin awliye kale oo ilaahay jala wacalaa adeecay oo rumeeyey oo amarkiisii qaatay oo ambiyo uu doortay ay ku jirto oo uu waxa weeye ka raalli noqonayo uu jannada ku casuumayaa way jiraan oo uu ilaalinayaa wa kabirhu takbiiranna waxaa soo gelaya laba macno labaduba way soo gel ilaahay qalbiga ka weyney baa soo gelaysa qalbiga oo laabud qofka muslimka ahi inuu qalbigiisa ka aamino oo ka ictiqaadiyo ilaahay jala wacalaa cadamadiisa iyo wax walba ilaahay jala wacalaa inuu ka wen yahay wakadalika afka ka weyne baa soo gelaysa oo allaahu akbar dheh allaahu akbar waana hadallada ilaahay ugu jecel yahay bay kelmadaasi ka mid tahaye dhahoo ku celceli iyo kelimaadka kale soo aruuray ilaahay jala wacalaa weynidiisa tilmaamay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi yusabixu lilaah ilaahay waxa u tasbiixsado oo nasaha maa fi samaawaati wax kasta oo samooyinka ku sugan iyo wamaa fi lard wax kasta oo dhulka ku sugan oo maadaasi waa min alfaadi alcumuum wax kastoo samaawaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi wax kasta oo dhulka ku sugani ilaahay bay jala wacalaa nasahan lahu lmulku mulkiga dhammayska tirana la iskale walahu lxamdu xamdi oo dhana la iskale wa huwa ilaahay calaa kulli shayin shay walba qadiirun waa laha awoodo weeye ficilkaa sabaxaahi qur-aanka mar wuxuu ugu soo arooray isaga oo mutacadi ah oo sidiisa mafcuulka ugu gudbaaya wa tusabixuuhu ficilkaa imaka waa ficil mudaaricee tusabixuudaasi mafcuulkii waa hudaas oo waa damiirkaasi sidiisuu ugu gudbaya xaraf ugumuu gudbin xarfu jar marna qur-aanka wuxuu ugu soo arooray waa sida badane isagoo ku gudbaya xarfuljar yusabixu lilaahi oo kale oo yusabixu llaaha lama odhan oo mafcuulkii sidiisa uguma tallaabine laam oo xarfujara ayuu ku tallaabiy yusabixu lilaah ilaahay waxa nasaha ee makhluuqaadka oo dhan waayo ilaahay jala wacalaa waa allaha quduuska ah waa allaha naqsi oo dhan ka hufan kamaal oo dhanna ku sifaysan weeye aayad kaloo qur'aanana rabbi waxa uu ku yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu shay ma jiro ka mida koonka aynu arkayno iyo makhluuqaadkaa ilaa dhirta ilaa shimbiraha ilaa xayawaanka ilaa dhammaan hadduu jiro ilaahay buu jala wacalaa nasaha u tasbiixsadaa ha yeeshee idinka ayaan tasbiixdooda fahmayn shimbirtaa iska ciyaysa hadday doonto ilahay bay tasbiixsanaysa laakiin inagu he dee ma fahmayna afkeedii iyo waxay leedahay inaga ayaan markaa fahmahay haddii la yidhaahdo oo ka waran gaaladuba waxay ka mid yihiin dadkaa dhulka ku sugan bay ka mid yihiine ilaahay miyay u tasbiixsadaan waxay ahlulcilmigu kaga jawaabayaan tasbiix tasbiixda ayaa laba nooca tasbiixda ayaa laba nooca tasbiixi waa tasbiixun bilisaani alxaal xaalad ahaan afka ka tasbiixsan maayo laakiin xaalad ahaan buu u tasbiixsanaya ya tasbiixina waa tasbiixun bilisaani lmaqaalo odhah ahaan buu u tasbiixsanaya subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah wuu leeyahay ama eriyada kale ee sheegaya ilaahay inuu naqsi oo dhan ka hufan yahay uu ugu dhawaaqay marka maxay kala noqonayaan tasbiixun bilisaani alxaal iyo tasbiixun bilisaani lmaqaal bay kala noqonayan noocaa hore ee xaalad ahaan in loo tasbiixsado ah macaalgaaladu ilaahay jala wacala way u tasbiixsanaya makhluuqoo dhan baa u tasbiixsanaya macaal buuraha aynu aragnay inoo muuqda iyo wax alla waxaa muuqdo oo dhan oo marka la eego xaaladoodan iyo sidan ilaahay u abuuray iyo caqligooda iyo say u dhaqmayaan iyo say danahooda u raacanayaan iyo sidanay yihiin marka la eego ya waxay kutusaysaa allaha abuuray inuu yahay alla kaamila oo cilmi badan oo awood badan oo naqsi oo dhan ka hufan soo ma aragtid marka xaaladooda marka loo fiirsado maxaa laga qaadanayaa allaha ka dambeeya abuuray inuu he alla kaamila yahay oo dhammaystiran oo naqsi oo dhan ka hufan saasaa looga jeedaa bilisaan ilxaalka bilisaan ilmaqaal marka la eegana waxay ahlulcilmigu yidhahdeen makhluuqa waxaa laga reebayaa un maxay gaalada dee gaaladu subxaanallahi odhan maayaan soo ma aragtid haday idhaahdaana laga aqbali maayo dee waaba gaalo ma fahamti laakiin makhluuqa inta kale ya ilaa shimbirta halkaa werwidha ka haysa makhluuqa inta kale ilaahay jala wacala way u tasbiixsataa laakiin innaga ayaan tasbiixdoodu fahmahay waxyaabaha taas sii xoojinayana waxaa ka mid a wuxuu leeyahy cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu arda saxaabigii la odhan jiray qiimaha badnaa walaqad kunaa nasmacu tasbiixa acaami wahuwa yukal waqtigii rasuulka sala allahu alayhi wasalam cuntada iyadoo la cunayaanu tasbiixdeeda maqli jiray buuri waa cunto hadda la cunayo hareere laga fadhiyo haddana way tasbiixsanaysaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah dahes malaa inagu waynu ka yaacidhayn haday hadday markaynagu tasbiixsato walaa waynu ka yaaci lahayne wuxuu leeyahy saxaabigu radia allaahu canhu ardaa annagoo cunayno la cunayo ayaanu maqlaynay tasbiixdeeda maqli jira marka taas maxay daliilu tahay shay waliba ilaahay jala wacalaa inuu tasbiixsado laakiin shay waliba si ilaahay og yahay oo isagu uu afgaranayo oo uu yaqaano ilan isagaa ilaahay abuurtaye ayuu waxa weeye ugu tasbiixsadaa aayaadkani waa isku wada aynu suda raacino wa qowlihi tabaaraka waxa barako batay oo khayrkiisuu batay aladii allaha nazla alfurqaana kitaabkan furqaana ku soo daadejiyey calaa cabdihi addoonkiisa muxameda sala allahu alayhi wasalam liyakuuna si uu ugu noqdo lilcaalamiina caalamiinta nadiiran dige aladii allaha ayaa soo dejiyey lahu la mulku samaawaati waalard lahaanshaha ciri iyo dhul walam yatakhid oo aan samaysan waladan ilmo walam yakun lahu uma sugnaanin shariiku mid la wadaaga fi mulki mulkiga khalaqa kula shayin wax walba ilaahay wuu abuuray oo faqadarahu wuu sarjaray taqdiiran sarjaris baa ilaahay jala wacala sarjar alfurqaan ikhwaani waa qur'aanka kariimka aweeye ee nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu alayhi wasalama waxaana ilaahay alfurqaan loogu magacaabay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen liannahu yufariqu bayna alxaqi waalbaili waalhuda waalaal daari wannaafici wahaakada waayo wuxuu si adagoo xooga u kala saaraya xaq iyo baadilka oo u kala caddaynaya dharaarka kala dhigaya hanuunka iyo markaa baadida waxa dhibta leh iyo waxa dheefta leh qofka xun iyo ka wanaagsan muuminkii iyo gaalkii sidaasuu ashyaada u kala saaraya weeyi caalamiintaasina marna waxay soo aroortaa iyadoo looga jeeda maa siwa allaah wax kastoo ilaahay ka soo hadhay sida alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin oo kale marna waxay soo aroortaa iyadoo looga jeedo jinka iyo insiga marka halkan waxaa looga jeeda alcaalamiin caalamiintaa rasuulku digaha u noqonaya ee loo diray jinka iyo insigaa looga jeedaa waay aayadda qeybteeda dambena waxay koobsanaysaa macaanida aayadda hore aynu ku soo maray qur-aankana ilaahay wuxuu ka cabiray nazla alfurqaana nazla wuu soo daadejiyey ficilka marka sidaa loo shado wuxuu tusinayaa inaanu qur-aanku mar soo wada degine shay-an fa shay buu usoo degayo saddex iyo labaatan sano ayaa kolba wax ka midu qur-aanka ay soo degayeen waaya wa qowlihi ma takhada allaah ilaahay ma samaysan min waladin ilma ilaahay jala wacalaa ma samaysan oo imaka waladkaasi waa nakiratu waqacat fii siyaaqi nafyi weliba min baa ka horeysa cumuumka nas bay ku tabi ahlulcilmigu yidhahdeen ma fahante aayaddii hore qul huw allah waxaynu ku soo maray lam yelid soo maaha waxba ma dhalin ilaahay jala wacala aayaadkana waxaynu ku aragnaa ma itakhada allahu min waladin iyo walam yatakhid waladan tanaa ka sii xeel dheer waayo macnuhu waxa weeye ilaahay jala wacalaa mana ilmana ma dhalin mid aan u dhalinna ilma kama dhigan subxaanahu wa tacaala waaya wamaa kaana macahu min ilaahin la jirkiisana ilaah ma ahaanin ilaah kaloo maciisa ah oo cibaado mutaysta ama wax la abuuraana ma jiro idan haddii xaalku sidaa noqon lahaayoo ilaah kaloo maciisii uu jiri lahaa idan ay id low kaana macahu aaliha haddii ilaahyo kale ay maciisa ahaan lahaayeen sida gaaladu sheeganayaan ladahaba wuxuu la tegi laha kullu ilaahin ilaah waliba bimaa khalaqa wuxuu abuurtay buu la tegi laha walacalaa wuu iska sarraysiin lahaa bacduhum barhkoodba calaa bacdin barhka kale dabadeetana dee kownka waa la ysku qabsan lahaa subxaana allahi ilaahay baa ka nasahnaaday camaa yasifuuna waxa ay sifaynayaan allahaasoo caalimi lghaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa joogaba allaha og ahaaday fatacaalaa ilaahay baa ka sarreeyey oo ka hufan camaa yushrikuuna waxay ugu shariiki yeelayaan ee xaqiisa la wadaajinayaan wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi falaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alla alamhaala waxyaabaha kala mid dhigaysaan ilaahay jala wacalaa hau samaynin in allaha yaclamu ilaahay wuu ogya wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogdin walaalayaal dhammaan aayaadka ilaahay jala wacalaa wuxuu naftiisa sharafta le kaga nafiyayaa inuu shariik leeyahay inuu walad leeyahay inuu waxa weeyaan markaa ilaah kaloo maciisii jiro inuu markaa mili leeya ama cid la mida dhammaan waxyaabahaasoo dhan baa ilaahay jala wacalaa nafiyey waxyaabaha in badan oo ka midana aadamaha qaarkood oo lumay ayaa markaa sheegtay kolkaasaa ilaahay qur-aanka ku soo celceliyey isagoo markaa iska nafiyaya qaacidaana jirta aada u muhiim ah oo ah haddaad aragto wax ilaahay laga nafiyayo nafyi keliya maaha waayo nafyiga keligii ammaan mana maaha ammaan maaha ha yeeshee waxaa ilaahay jala wacalaa laga nafiye naqsiga ah kamaalka ka soo horjeedaa ilaahay jala wacalaa u sugan marka nafiyadan ilaahay jala wacalaa laga nafiyey dhammaantood maxaa looga nafiyey likamaali sulaanih wa kamaali ifaatihi kamaalka ilaahay jala wacalaa uu ku sifaysan yahay iyo dhammaystirnaantiisa dartii ayaa waxyaabahaasoo dhan markaa looga nafiyey soo ma aragtid oo ilaahay jala wacalaa shariik aanu ulahayn oo walad aanu ulahayn oo waalid aanu ulahayn oo waxa weeyaan ilaah kaloo maragtay wax lale aanu ulahayn soo ma aragtid wahaakada waxaynu raacinaynaa aayaddaa suurat lmuminiin ku jirta ma itakhada allahu min waladin daliilka ahlulcilmigu ay idhaahdaan marka kutubta caqaa'idka la joogo daliilu tamaanuca waa aayadda waxa weeye laga qaatay ayay noqonaysa sida looga qaadanayaana waxa weeye koonkan hadda aynu aragnaa su-aal baan idin weydiinayaa miyuu nadaamsan yahay oo wixiisu waa toos mise waxaynu ku aragnaa waxyaabo markaa iska hor imanaya oo isburinayo oo maaragtay waxa weeye aan iswaafaqsanayn ya koonkan xaalkiisu waxa weeye waa toos wuu nadaamsan yahay cadceeddaas ilaa maalinkii ilaahay abuuray halkaasay ka soo baxaysay daqiiqadna habsaami mayso waktigii ilaahay ugu talagalay aynu naqaanayna daqiiqadna ka soo horeyn mayso halkaasay ka soo baxaysa godadkaa iyo manaasishaa ilaahay ugu talagalay ayay sidaa u soconaysa dibbay haddana u soo noqonaysaa kiibay ka soo bilaabaysa saasay u soconaysa marna halkanay maraysaa marna halkan marna dhinacan saasay deetana u dhacaysaa amarkaa ilahay bay ku socotaa dayixi waa la mid koonkan waynu aragnaa siduu u nadaamsan yahay sooma aragtid kullu daalika marka loo fiirsado ilaaha u taliyaa koonkan ee maamula inuu mid yahay bay ku tusaysa haddii haddaba ilaahyo kale ay jiri lahaayeen oo ilaah kaloo ilaahay ahayn uu jiri lahaa ya waaba mid bay noqon lahayd waxa weeye waxay noqon lahayd haddii ilaahyo kale ay jiri lahaayeen mid waliba dee wuxuu abuuray inuu markaa doono inuu u taliyo ku tasarufo soo ma aragtid mid waliba wuxuu isagoo abuuruu leeyahay ayuu dooni lahaa inuu u taliyo ku tasarufo oo intuu doono uu laayo oo intuu doono uu joojiyo intuu doono uu halaago oo kuu doono hanuuniyo kuu doono maaragta halleeyo oo dee isagu siduu doono uu ka yeelo ilan waa makhluuqiisii uu abuurtay isagu iska lahaa taasi haddii ay dhacdana waxa weeye laba mid bay noqon lahayd inay waxa weeyaan maaragtay heshiiyaan oo idhaahdaan mid waliba sida imaka dee madaxweynayaashan caalamka in badan ka dhex jirta inay heshiiyaan oo idhaahdaan mid waliba intiisa ha iska haysto intaadun ku eegow oo wax kale ha daydayn ya taasi haddii ay dhacdo waxaa caddaanaysa midnaba inaanu markaa ilaah ahayn waayo heshiiska sababta loo galaa waa maxay waa baa cid laga baqanaya sooma hadde imaka dowladahan heshiiska gelaya maxay heshiiska u gelayaan ya a kala nabad gashaan soo maaha iyo dee awood la-aan aanay ku wada saydarayn ka lahayn waxa weeye caalamkii hadday imaka jiri lahayd dowladdiis hubtay inay caalamka dhammaan gacanta saa ugu wada qabanayso dee waa ku wada qaban lahayd waay hadday taasi dhici lahayd inaanay aaliha ahayn baa caddaan lahayd haddii ay waxa weeyaan markaa isdilaan oo ay isku qabsadaan oo aanay heshiina ay isku dilaanna dee caalamkani uu fasahaadi laha markuu mid idhaa cadceeda soo bax midna idhaa soo bixi mid idhaa intaasay dhinta midna idhaa noolaada dee caalamku waxa weeyaan markaa uu fasahaadi laha sidaa awgeed baa ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi low kaana fiihimaa aalihat ila allaahu lafasadataa soo ma aragtid ilaahaa xaqaa mooye cid kaleoo ka talisa hadday jiri lahayd mushrikiintu caqli baanay lahayne sidan may ahaadeen cirkan iyo dhulkani oo sidan umay deganaadeen oo sidan umay nadaamsanaadeen way fasahaadi lahayd waay haddii ay isdilaanna laba mid bay noqon lahayd ya inay kala badin waayaan oo mid waliba uu ka caajisay inuu kakale ka badiyo ama uu ka gacan sarreeyo sidaasi hadday dhici lahayd dee midnaba ilaah xaqa maaha waayo ilaaha xaq ahi dee cajsi kuma sifaysna oo inuu waxa weye cid ka gacan sarrayn waayo ma dhacayso iyo inuu midi sarreeyo hadduu midi sarreeyona kaa sarreeyey baa dee ilaahay xaq ahaaya intii laga gacan sarreeyeyna waxa weeye waa baatil marka calaa kulli xaal daliil la idhaha daliilu tamaanuc oo sidaasi loo taqriiriyo ayaa maaragtay aayadda laga qaataa waxaanay adigu calaa kulli xaal marka lasoo ururiyo tilmaamaysaa uun ilaaha xaqa ah ee koonku leeyahay inuu yahay mid wa ilaahukum ilaahun waaxidu laa ilaaha ilaa huwa araxmaan raxiim allaha keliya ayaa koonkani leeyahay waaya halkaasaynu u daynayna subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwana alxamdu لlh rb اlعaalamiin وslى اllه وsلm عlى نabyina mxamed mca تaxyaati إkhwanikm fi shabakaة manhaji online